duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweyn warka duhur
booliiska magaalada beledweyne oo soo rogay amara culus fariinna u diray bulshada ku nool magaaladaasi
weerarada beegsiga ah ee lagu hayo soomaalida ku ganacsata dalka koonfur afrika oo kordhay
dagaalamayaasha al-shabaab oo weeraray saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaan ku yaala kontarool laga ilaaliyo magaalada kismaayo
ganaad jaamac garaad cali iyo wafdi uu hogaaminayo oo lagu soo dhoweeyey magaalada laascaanoda fariin adagna u diray somalilan
shirweynaha culummada soomaaliyeed uu horey ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda oo maanta ka furmay magaalada muqdisho xaruntii ugu horreysay ay ku shaqayn doonto degmada ceelbaraf oo laga dhagax dhigay degmadaasi
akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon
wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka sergey lafrof oo markii ugu horreysay booqasho ku tegay dalka koonfur afrika tan iyo dagaalka yukrain
iyo toban qof oo ku dhintay weerar toogasho ah oo ka dhacday maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duurnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysataay waa afar iyo labaatanka bisha koowaad janawari sanadka laba kun saddex iyo labaatan duhurka maanta ah waxaa idiin waramaya anigoo cabdulqaadir cismaan indho iyo cabdinaasir al cadaalah u diyaargaroowa faahfaahinta qodobadii aad maqasheen
aynu ku bilownay booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay soo rogeen amaro culusa kuwaasi oo ku aadan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay sameeyeen howlgallo ay kusoo qabqabteen dad tiro badan kuwaasi oo la sheegay inay ku howlanaayeen falalid ku ah ammaanka guud ee caasimada gobolka hiiraan ee beledweyne taliska booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan tiro dad ah oo lagu soo qabtay amase laga soo qabtay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi waxaana taliya ku-xigeenka booliiska magaalada beledweyne oo warbaahinta la hadlay ou sharaxay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka sameeyeen magaalada beledweyne iyo sidoo kale waxa uu faahfaahiyey amaro culus ay kusoo rogeen gaadiidleyda ka howlgala gobolkaasi gaar ahaan magaalada caasimada ah ee beledweyne bismillahi raxmaan raxiim howlgalladaas waxaa waayey beledka amnigiisa lagu sugaa howlgallo beledka amnigiisa lagu sugaayo waaye magaalada beledweyne abnigeere horena waa sugaynay haddana waa sugi doonnaa howlgalladaas marka waxaa waa howlgalladii ammaanka beledweyne lagu sugaayo walaa dad badan kulley wax badan qofkii isbagta laga qabo dhan iyo qofkii laga shakiyo dhan intaba waa soo qabannaa xabsigaa la geeyaa kabacdi baaritaan ay leeda baaritaanka la marsiyaa haddayna dembi yeelana waa la deeyaa haddii dembi yeelatana cidna hadda deymayso bulshada marka inay waxay dembiyeey arkaan amba qofkay ka shakiyaan sidii hadda noola shaqay ahaayeen waa ku mahadsan yihiin ka daranna ay noola shaqeeyaan waxay ka shakiyaanna ay noo soo sheegaan sidii aan kusoo qabanno bulshada amnigaas waxaa waaye horta baraha kontaroolado dhan sidii hore ma aha hadda gaarigii soo gela waxaa qof damiina meeshuu ku degaayo cidduu rarkuu wado intaasaa barta looga jeesgareeha oo loogu qoraa hadduuna lahayn waa la dhigayaa oo halkaasaa lagu dhigayaa sidii hore kontaroolada ma jirto marka hore dhaqaalo buunadu iska goosahay iska soo baxaya gaarigu yaa damiinka intaba lama lahayn hadda laakiin badaqbadaq mal kusoo geli kariyo waa ognahay nimanku inay rafahayaan qof ruux baxaysa meesha rati haraatada ku dhifee waa ognahay inay rafahayan hadda laakiin amnigeenna hadda boqolkiiba boqol waa noo sugan yahay mid laad waxaa soo horta geerishada geerishada baabuuraana ogeyn kuma soo hoydo waa noo tira kooban yihiin baaburka soo galo iyo baaburka intaba baawur damiin laga yaha bisaa la dhigaa magaalada beledweyne marka amnigeera sidaasaan ku sugu weynaa waxaan wadooyinka waxaa waaye wadda waxay ku timaadaa waddada elboorko saxda waa taqaanaa waddana waa qoraxsin waddana waa buurka ugaaska saddexdaas waddo waddana waxaa waayey meesha la yidhaaho eftin oo bareere intaas waddo waddo ka duwan baabuurka ku yimaada waa dembiile magaalada beledweyne argagixisa soo gelihayay
dhinaca kaletana weerarada beegsiga ee lagu hayo soomaalida ku ganacsato dalka koonfur afrika ayaa sii kordhaya iyadoo wararka ka imaanayo magaalada port elizabeth ee dalkaasi koonfur african ay ku waramayaan in sanadkan cusub tirada waa tiradii ugu badneed ee muwaadiniin soomaaliyeda kuwaasi oo u shaqo tegay wadanka koonfur africa in lagu dilay gudaha wadankaasi magaalada port elizabeth ayaa noqotay meeshii ugu dambeysay ee kulmisa weerarada joogtada ah oo ay la kulmaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan wadanka koonfur africa waxaa laga soo warinayaa weerar lagu qaaday muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo mukhtaar abuukar oo tagsiile ahaa iyo weliba cumar adduunyo xili ay ku sugnaayeen xaafadda ziwad la yidhaahdo gaar ahaan wadada boy street ziwad oo ay weerareen kooxo burcad koonfur afrikaan ah kooxda burcadda koonfur afrikaanka ee weerartay labadaasi dhallinyaro ah ayaa la sheegay inay dhaawacyo u geysteen taasi oo sababtay in loo qaado cisbitaal ku yaallo magaalada port elizabeth si halkaasi loogu dabiibo xaaladooda caafimaad dhacdooyinkan waxay qeyb ka noqonayaan dhacdooyin isxixiga oo sidii tusbax furta noqday kuwaasi oo lagu beegsanayay toddobaadyadii naweedaartay muwaadiniinta soomaaliyeed ee u shaqo taga wadankaasi koonfur afrika soomaalida ku nool magaalooyinka kala duwan ee wadanka koonfur afrika ayaana si isku mid ah weeraradan kala kulma kooxaha burcadda koonfur afrikaanka ah mana jirta cid mas-uuliyad iska saartay dhibaatooyinkan ay la kulmayaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan wadanka koonfur afrika wax ka qabashadooda marar kala duwan waxaa jirta in xiliyada la beegsado muwaadiniinta soomaaliyeed ama dilalka iyo dhaca loo geysto in booliiska wadanka koonfur afrika ay tagaan goobaha dhacdooyinkan ay ka dhacaan balse ma jirto booliiska shakhsiyaadkan dhibaatooyinka loo geystay cid loo soo qabto isku soo wadaduub sanadkan cusub ee ayaa noqonaya mid kamid ah sanadada ugu murugada badan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur afrika oo ay la kulmeen dhibaatooyinka ugu badan ee kaga imaanaya kooxaha burcad koonfur afrikaanka ah
markaana dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay weerareen saldhigii ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaan uu ku yaalo kontarool laga ilaaliyo magaalada kismaayo waryaheena saleymaan cadaal ayaa sii dheereynaya
dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay uu deegaanka sinkaleyr ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose uu ku dhex maray ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhigka ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka sinkaleyr halkaasi oo laga ilaaliyo magaalada kismaayo waxaana dagaalka oo socday in ka badan saacad ka dhashay khasaare kala duwan oo dhaawacyo u badan sarkaal ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa sheegay inay iska difaaceen weerar kaga yimid dhinaca al-shabaab waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalka ay ku dhaawacmeen dalyihii ciidamada jubbaland ee saldhigyada sinkaleer iyo buuntada wirkooy ee gobolka jubbada hoose iyo laba askari oo kale dhowr jeer ayay al-shabaab weerareen saldhigyada ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo waxaana sidoo kale jirtay in maalmihii lasoo dhaafay ay howlgallo si wada jir ah fuliyeen ciidamada kumaantooska danab iyo kuwa daraawiishta jubbaland deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada dowladda soomaaliya ay qorsheysay in dhowaan laga bilaabo howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab si gaar ah gobolka jubbada dhexe oo dhammaantii ay maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab
garaad jaamac garaad cali iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isagoo fariin u diray maamulka somalilan garaadka ayaa maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaa isugu soo baxay boqolaal shacab aan idhaahdii kumanaan shacab ah kuwaasi oo si weyn u soo dhoweynayay garaadka oo magaaladan ka maqnaa shan iyo toban sano oo ay ku jirtay gacanta somalilan garaadka waxa uu sheegay in aysan sii ogolaan doonin in somalilan gacanteedu uu ku jiro gobolka sool iyo weliba deegaanada kale oo sool sanaagi cen laysku yidhaahdo waxaana uu sheegay in dhowaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool uu ka qabsoomi doono shirweyne ay yeelan doonaan bulshada degta gobolada sool sanaagi cen laysku yidhaahdo islamarkaasina ay kaga tashanayaan aayahooda fariintan ayuu u diray maamulka somalilan marka waxaanu leenahay iswaafajiya hadalkiinna iyo ficilkiinna dalkan dhulbahante annagaa iska leh annagaa leh isaaqna lalama laha dalkayaga iyo deegaankayaga iyo masiirkayaga hargayso looga talin maayo nimaan nimaan annaga ahayna ka talin maayo ilaahay hadduu kuu roon yahay Ingi- ingiriisna dee- ingiriisna deegaanka iyaga idinma siin karo Een, dalkani waa dal eh, dhulbaxanta dhulbaxantaa taladiisa iyo maamulkiisa yeelanaya Een, waxaan maqlayay shalay nin ina waran caddan la yidhaahdo oole garaajaamacow wixii aabbahaa lixdankii diiday ee aannu la'yaa garaad ka nidhi maanta kaa yeeli maayno waxaan leeyahay ina ina waran caddow adiyo tolkaa waxaan idin leeyahay wixii aad aabbahay lixdankii ka diideene la'yaad garaad ka tidhaahdeen maanta anaa idinku le la'yaa isa anaa idinku le soomaali kala go'aysaa ma jirto waddanka iyagu ka go'i maayo soomaaliya soomaali baannu nahay soomaali baannu ahaan doonnaa dhiiggii dhiiggii awowyaashayo bilaashu muusan daadan dhiiggii awowyaashayo bilaashu muusan daadan wuxuu u daatay waxay ahayd in ay helaan jamhuuriyad soomaaliyeed oo mid ah kuwii maqnaa baannu doonaynaayo kuwo kale kala goyn mayno Een, waxaan maqlayaa kuwo ku calool ilaahay hadduu kuu roon yahay weli ku maararoobaya wada hadal iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay wax aan soconayn waxay soomaalidu tidhaahdaa dhac guudkii lama hadlo intay saaqdhaca naga hayo ee deegaankayaga uu leeyahay annagaa iska leh lama hadlayno maalinta ay ka baxaan maalinta ay deegaankayaga ka baxaan daris walaalo ah baannu noqonaynaa Ee, weliba waxaan leeyahay si wanaag loo helo si aannu idiin kala reebno culimo haddaad leedihiin jilibbo iyo qoysas haddaad leedihiin iskala reeba idinku ciddiinna tidhaahda dhulbahanta dhulkiisa isagaa iska leh
gaarista garaadka ee magaalada laascaanood ayaa imaanayso iyadoo waayadii ugu dambeeyey magaaladu ay ka taagnaayeen xiisado rabshado wata oo bulshada degta gobolka sool ay ku diidan tahay maamulka somalilan garaadkana maanta waxaa gelbinayay ciidamo dagaal oo hubeysan kumanaankaasi shacabka ayaana kusoo dhoweeyey magaalada laascaanood garaad jaamac waxauu ka qaybgalayaa shirka ee katashiga beelaha sool sanaag iyo ceen kaasi oo la filayo in toddobaadkan uu ka furmo magaalada laascaanood isla markaasina ee ahaa baaqii shacabka garaadkan ayaa laascaanood waxaa ugu dambeysay saddex iyo labaatankii oktoobar labada kun iyo toddobadii oo ku beegan sideed maalmood kadib markii somalilan ay qabsatay laascaanood shan iyo tobankii oktoobar ee sanadkaas
markaana haddii aynu eegno xaruntii ugu horreysay ee uu ku shaqayn doono amase ku shaqayn doonto degmada ceel baraf ayaa laga dheex dhigay degmadaasi waryaheena abuukar dayax oo ku sugan ceel baraf ayaa warkaan noo soo diray
waxaa la dhagax dhigayaa xarunta cusub ee degmada ceel baraf dhigga xaruntan kuma imaan si fudud ee waxaa la geliyey juhdi weyn oo ay bixiyeen shacabka iyo mas-uuliyiin kaalin ka geystay in deegaankan uu kusoo noqdo gacanta dowladda muddo dheer kadib waxaa shaqaynaya xarunta saldhigga booliiska isbitaalka weyn xarumo waxbarasho suuq iyo goobo kale oo muhiim u ah nolosha taas ayaana muujinaysa in ceelbaraf ay deegaan ka guurtay una guurtay degmo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabelle maxamuud axmed gacal ayaa sheegay in ceelbaraf ay buuxisay qodobadii degmo lagu aqoonsan lahaa maanta wuxuu ahay socodkeenna inaan u kuurgalno dadkan isku diyaariyey oo ceelbaraf degan deegaankan ballaaran u diyaarshay inay degmo noqoto Ee wasaaradda arrimaha gudaha waxay xil saaran tahay inay daadejiso maamulka maadaama la noqday f- federaal oo la rabo
maamulada inay gaaraan ilaa heer tuulo wasaaradda marka waxay haysataa jeglist amba sharuud ay haysataa laga fiirinaayo deegaankan ma naqan karayaa degmo mase ma naqan karo runtii shalay iyo maanta aan joogna halkan sharuudihii lagu naqanayo degmo way buuxisay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye waxaa waxyaabaha lagu muhiimka waxaa waaye degmada inay qarashaadka lagu wadaayo ugu yaraan boqolkiiba konton iyo baxsan karto meeshan waxaa hubaa boqolkiiba boqol inay baxsan karto isugudi kartaan hubaa meeshaan waxaan soo aragnay kaabayaasha oo adeega lagu qabto bulshada sidii isbitaalkii degmada ay ka socdaan shaqo weynta indafiiqis warshadihii biyaha iyo baraf ka dhalinayay iskooladii degmadii booliiskii dhammaan waxaa waaye waa wax functioning waaye waxaan ka marqaatinahay maanta oo u gudbi doonaa golayaasha shaqada kule inay habraacs dhameeyaan inay albaraf degmo buuxda naqi karto haddii ilaa yiraah
sheekh cabdulaahi macalin mukhtaar oo ka mida mas-uuliyiinta qayb ka qaadanaya howlgallada ballaaran ee ka soconaya gobolka shabeellaha dhexe ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle in sida ugu dhaqsyaha badan ceelbaraf ay degmo ugu aqoonsadaan
degmadan waa bilow xaqiiqatan in maanta maaragta la dhagax dhigo degmadii deegaankan ceelbaraf degmadiisii dhagax dhigo wax weyn waayo horumarkay bilow ka tahay waxaan leenahaa marka degmooyin badanaa isku daba xiran sida guddoomiyuhu sheegay gobolladan waxaa la rabaa gobolladan bobolation badanaa jooga waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo yay xukuma iyo yaa hoos imaanaya iyo waxaas ma jiraan degmooyinka xamar yaa xukuma tabeellooyinaa u dhexeeya waxaa shardiya shuruuddii kaleo degmanimo inay la timaado dadkeedu isabaabulaan horumar maaragtay maraafiqdii dowladda samaystaan amnigooda ka shaqaystaan ayagu inay degmo isu diyaariyaan markaasaa dowladdu ay saxiix inay siisaa xaq loogu leeyahay canugaaga gabariyo wiil hadduu qaan gaaro guur gaaro oo ku yidhaaha lay guuriyo waalidka wax kale uma fura inuu reeriyaa u fura marka waxaan leenahay dowladda heer state iyo heer maaragta qaranba degmooyinka is abaabulay oo iyagu xoolahooda la baxay
ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa markii ugu horreysay booqday dalka koonfur afrika tan iyo markii uu ruushku ku duulay ukrein koonfur afrika waa ay ka gaabsatay inay dhaleeceyso tallaabada uu ruushku qaaday ruushku waxa uu xiriir taariikhi a la leeyahay xukuumadda britoria markii lafrof ee aan idhaahdee lafrof ayaa lagu wadaa inuu wadahadal uu la yeesho dhigiisa dalka koonfur afrika waxaa la qorsheynayaa dibadbaxyo looga soo horjeeda ruushka in lagu qabto afaafka hore ee dhismaha wadahadallada lagu qabanayo dowladda koonfur afrika ayaa baahisay sawirada iyo muuqaalo ku saabsan booqashada wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka sergey lafrof uu ku tegay magaalada britoria guudaana warkii duuraad kala socoteen raadiyaha dalsan duhurka maanta ah waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel